dadka ku dhaqan magaalada muqdisho caasimada soomaaliya oo horey u gacbanayay diiwaangelinta doorasho oo qasab ah oo ay dowlada federaalku sameynayso ayaa haatan waxaa uusii kordhay tacdiyo horleh oo lagula kacayo dadka shacabka ah xukuumadda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa bilowday inay dadka ku nool xamar markii ay gaadiidka kala degto ugu darto garaacis ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ah kuwa dadka qasbaya ayaa wata ololo ay ku garaacayaan dadka shacabka ah waxaayna dhufanayaan qof waliba oo ka biyodiida diiwaangelinta sanduulaha ah mid ka mid ah wadayaasha mootolabulugooleyd oo ka howlgasha muqdisho oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay dhacdooyinkii la xiriiray arrintan oo uu la kulmay maadaama uu mootadiisa ku qaado dadweynaha anoo laba qof ii saaran aleeqanfaan kaarka qaado adana cadi mow kuu leeyahay kaliyaa taalee kuu leeyahay dadkaa weydiyaa lagaa jijinaa raad waxay kaanan dadka inay cabsi oo cabsi darteeda oo markay cadi u leeyahaan ka degaan oo caafadaha ka soo wareegsadaan oo baawarkooda oo imaadaan fahad waa laistumaa niman odayaala latumaa fahad oo zaa'id waaween oo dad macquul ah hadda xoogaa loo isticmaalaa fahad qofka haddoo diido maba diidi kare askari oo ku dhaayo shan camalaa dab socoto laba suudaha dab socoto dowladda federaalka ayaa dhibaatooyin dhan waliba leh ku haysa shacabka muslimka ee soomaaliya si gaar ah shacabka ku nool goobaha ay maamulaan shacabka ku nool muqdisho ayaa muujiyey sida ay uga hor imaadsan yihiin doorashada qof iyo codka ah dadka shacabka ah ayaa horey u sheegay inaysan doonaynin dastuurka taasi beddelkeeda ay doonayaan ku dhaqanka shareecada islaamka balse xukuumadda ka dhisan muqdisho ayaa ka amar qaadata dowlado shisheeye oo doonaya inay dalka ka hirgeliyaan dimuquraadiyadda